assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee dhinacyada badan taabanaysa waana xubinta aynu haddii eebaydmahayo hadba si u isticmaalno markaan hadba si ku leeyahay dee waa xubin sheekooyin fara badan ina tusaalaynaysa xubintaanan maantana idanka b waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waxaa jiray nin haddii eebaydmahayo ka mid ahaa kuwa gabdhaha la caytama waxaa jira rag fara badan oo gabdhaha la caytama ma og tahay oo aad arki isagoo intuu laga yaabo finaanad garan qabto aqal ka soo baxay gabadh dariskiisa caayhay inaad aragtaa laga yaabo dhahayna waxanaa tahay waxanaa tahay waxanaa tahay waxanaa tahay ama islaantii isaga uu qabay la caytamay ama walaashiiba la caytamay yaad arkaysaa ragga noocaasihii dee horeyna waa u jireen oo dhaqanka soomaalida waa lagu yaqaanay maantana dee way jiraano mayna dhammaanin oo ummadda kamayna dhammaanin sidii unbay uga dhex caytamhayaan haddii eebaydmahayo marka niman maaragtay aad iyo aad noocaasaha jira oo badan intay dhegaysanaysaan waxaan leeyahay ilahay idinkuma daro innagana ilahay idinkuma daraan leeyahay guud ahaanba haddii eebaydmahayo marka ninkaas gabdhaha la caytami jiray ee dhaqanka noocaasa lahaa ayaa gabadh ka mid a gabdhihii aaqilad aaqiliinta ahaa mid ka mid a oo weliba markuu dadka caayo ee uu gabdhaha kale u gafo intay soo kaxayso ciir siin jirtay ciir bay siin jirtay intay ciir siisay cidhii jirtay hebelow iska daa walaale ha caayin dadka saas way ka qaban jirtay adugu gabadh waxay ahayd sidaa u waxaysa ayadoo isagay dadka ka celcelin jirtay isaguna haddee ninkaa iska caytameen cidna xurmaynin een habarirtii iyo iyadii iyo walaashii iyo inadeertii iyo inan kale midna xurmaynin ayuu ahaa iska caytama waana nooc ka mida dulinnimada inaad noqoto mid caayaa ahoo gabdhaha walaalihii iyo gabdhaha dariskiisa iyo xitaa gabadhu xitaa hadday dhaqan xun tahay waa laga aamusaa lama caayo macnaha way dhaqan xun tahay markaan ku leeyahay hadday adiga cay kula soo aaddo ama dhibaato kula soo aaddo oria iga qabsado islaanaha la dhahaa ama waa layska baryaa walaal naga daahde waxaasaa la dhahaa isku xishooda ilaahay ka boqo waa la wacdiyaa hadday doontaa kula dagaasho iska socoba nin ragaa taaye waxay ku yeeli mayse midda kale iyada lafteeda yaxyaxbay u noqonaysaa oo hadha waxay leedahay ninka aad waxad geed ku samaysaan kula hadleen maarata iyadaaba isla yaayo waxaa laga yaha inay dhaqan fiicnaato oo dhaqankeedu aamuska aad ka aamustay samirka aad u samirtay uu hagaajiyo ayaa macquul ah marka haddii eebaydmahayo midkii noocaas ahaa ee dhaqanka noocaasa lahaa gabdhaha la caytami jiray ee gabadhii soo kaxayn jirtay gabdhaha ka celcelin jirtay la dhihi jiray hiblaa qaban kartee u yeedha markuu gabdhaha caaya ku baxbaxsado yaa gabadhan loogu yeedhi jiray aqilad bayd ciir bay siin jirtay waxay dhihi jirtay hebelow or walaalo iska tag gabdhaha caayan maalinkii dambe ayuu iyada lafteedu ku dhacay iyada lafteedii ayuu ku dhacay markaasuu cayo u qaatay dirig isagoo cayadii ku wada oo gabadhii cayadii ku wada oo waxa uu ka sheegayay wax macquula ayna ahayn ayaa gabadh kala imaatay gabadhii oo yaaban oo waxay samaysay garan la oo ka xishoonaysa haddee dadkan iyadaa u dhaweyda oo ugu dhaweyda awal horka celcelin jirtay hadda hadday la dagaashanay dee ninkii fongor buu noqon hayaa way iska aamustay marka iyadoo iska aamusan marka iyay gabadh kale u imaatay soo wareegtay markaas waxay tiri oria orod gabadha dhaaf soalaha allama gabadhii u dhaafay markuu gabadhii dhaafay yaa artay gabadhii oo ka xun arrinta ninkan uu ku sameeyey iyo cayd iyo aflagaadada markaasay tidhi heblaay abbaay iska samir waxaana kuu sheegi way tiri ciirtaada dhama caydaada yaqaana ciirtaada dhame ayaa caydaada yaqaanay tiri taasoo noqotay hadaal murtiyeed haddii eebaydmahayo mid aad iyo aad muhiim u ah oo ah qofku haddii uu yahay mid maaragtay si fiican kuu yaqaana ama si fiican aad u soo dhowaysatay isaguna uu yahay qof aan xurmo lahayn iyo sharaf inuu yahay mid caydaada si fiican u yaqaana ama si fiican u sheegi kara taasoo macnaheedu yahay qofku haddii uu yahay maxishoode meelaha aad ka jilicsan tahay og xilkaagana raba iyo awooddaada inuu tunka saarto inuu si fudud haddii la kuu samagol yahay kuu hantinhayo hadduu doono laaluusha kuu daadiye ood moodaba hadda dhibaatada soomaalida haysataa ee ciirtaada dhama caydaada yaqaana inay tahay kii adiga ku yaqaana unbaa meeshaad ka jilicsan tahay og weeyaan erayga macnihiisu taasoo macnaheedu yahay dee laaluush baa lagu siin hadhowna bahal baad dooranaysaa macnaheedu uu noqon karo ayay ahayd maamaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi dhib iyo dhuuni baa laysku bartaa dhib iyo dhuuni baa laysku bartaa